magaalada baledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa lagu qabtay tobabar ku saabsan dhinacyada guud ee badbaadada shaybaarka iyo xakameynta tayada shaybaarka caafimaadka waxaana tobabarkan soo qabanqaabiyey qeybta tobabarada ee wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk ee soomaaliya tobabarkan ayaa waxaa ka qeybgalaya in ka badan boqol dhalinyaro oo ka kala socota jaamacadaha magaalada baledweyne waxaana uu socon doona muddo laba maalmooda doctor aadan cabdulaahi maxamed oo kamid ah maamulka jaamacadda central ee magaalada baledweyne islamarkaana kamid a macalimiinta bixinaya tobabarkan ayaa radio beel looga waramay sababta ku dhalisay qabashada tobabarkan iyo ahmiyadda uu leeyahay dhalinyarada ku shaqeysa xirfadda shaybaarka
maanta waxaa sharaf noo ah oo farxad noo ah in jaamacad central uu ka bilaabmay training ama seminar jaamacadda ay qabanayso oo dabcan ku saabsan ama la xiriiro xirfadan shaybaaristayaalka ah jaacadda ugu talagashay ardayda baranaya kuliyada sheybaarka iyo dadka kaleeto magaalada joogaba inay ka faa'idaystaan ee wax badan ay kusoo kororsadaan maadaama sheybaarka uu yahay waxyaalaha ugu muhiimsan ee caafimaadka ee go-aanka ka gaarayo dabcan maanta seminaarka intaas uu xoogga saari doonaa waxaa kasoo qeybgalay arday ku dhow ilaa iyo boqol arday oo ka kala socda dhammaan magaalada qeybaheeda kala duwan ama jaamacadaha kala duwan ee magaalada oo seminaarkan ka faa'iidaysanayo taasoo aan usii usii yeernay ilaa iyo dhowr maalin ka hor aan usii sheegnay si uga faa'idaystaan seminaarka sidoo kaleeto waxaa taabagelinaya oo qabanqaabadiisa qayb weyn ka qaatay wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada ee dowladda soomaaliya qaybtiisa tababarada oo dabcan soo agaasimay agaasinkan gacan weyn ka geysanaya sidoo kaleeto waxaa seminaarkan soo agaasinkiisa qayb ka lahaa ururka shaybaaristayaasha soomaaliyeed ee loo yaqaano somali society for medical laboratory science jaamacad centralna waxay fududeynaysaa qabashadiisii iyo hoolkii jaamacadda in ardaydiina ay meesha ay ku wada imaadaan waxaan rajeynana seminaarka markuu noo dhamaada labadaas biri kadib in ardayda wax badan ay iska bedelaan wax badan ay ka faa'idaystaan xirfadii meesha lagu soo bandhigayeyna ay sidoodii u qaataan markay imaanayeen iyo markay baxayaanna wax badan udhexeeyaan aan rajeyna insha allahu tacala qaar ka mid ah dhalinyarada ka faa'iidaysatay tobabarkan ayaa radio beel loogu sheegay inay wax badan ka kororsadeen magacayga waa xamdi xasan isxaaq waxaan ahay ardayad ka mid ah ardayda ka barata magaalada beledweyne wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada ayaa maanta waxay noo qabatay seminaar seminaarkaasoo ku saabsan laboratoriga sidoo kale into seminaarka wuxuu ka hadlaayey ama tababarka wuxuu ka hadlaayey wuxuu ku saabsanaay wuxuu ku saabsanaay general aspect of laboratory ayuu ku saabsanay insha allah maantana waxyaaba badan aan ka faa'iidnay sidoo kaleente waxaa rajaynaa wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada inay noo soo badiso yacni maxay ahaydee kuwaan oo kaleento tababaradan oo kaleento inay noo soo badiso saa annaga dhan u faa'iidaysano awalan asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu magacayga waa naciim cabdi maxamed kana mid a ardada wax ka barata gobolka hiiraan gaar ahaan jaamacadda balasma qaybta health science-ka department medical laboratory maanta waxaa noo qabsanay training ku saabsan general aspects of laboratory safety waxaa soo qabqaabisay wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada waanu ku faraxsanahay inaan kasoo qayb galo waxyaaba badan oo ka fahmay maxamed toon maxamed oo dhigto jaamacadda central university kuliyadda lab maanta jaamacadda waxay noo qabatay wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka soomaaliya training ku saabsan general lab safety waxaan ka faa'iiday wax fara badan oo noo socon doonaa muddo laba maalmood ah waxaan rajeynaya inaan wax badan kasii faa'iido